بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد walaalayaal maanta oo bisha barakaysanee rabadaan ay tahay maalin jumca bacda salaat alcasr waxaynu sheekhayna sheekh cabdulaahi xasan xaashi cabdulahi brabraawe aynu martibanahay mowduuca aynu ciwaanada ku aragnay ee ah ijtahadna fii rabadaan fa kayfa xaaluna bacda rabadaan oo madmuumkiisa guudu noqonayo rabadaantii cibaado waynu soo wadnay haddii soon tahay hadday qiyaam tahay hadday qira'a tahay laakiin xaalkeennu maahaanaya xaalkaa maantani ku sugannahay kulay sheekha ayaan ku soo dhoweynaya insha allah muxaadaradan insha alla inoo noqon doonta khitaamka dowladii ictikaafka aan ugu talagalnay oo laba kitaabay ku baxeen imtixaan aynu qaadnay imtixaanka ardaydii ku guulaystayna jawaayista aynu soo diyaarinay marka insha allah sheekhu mowduuca inoo dhammeeyo baynu jawaayista guddoonsiin doonaa falyatafadal sheekhu mashkuuran maajuura
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته maalmo kooban ka hor ayay ahayd markii bisha ramadaan aynu soo dhoweynay dhammaanteenba innagoo ku faraxsan bishaasi inay noo soo gasho ilaahayna subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa inaynu ka mid noqonno kuwa ilaahay subxaana wa tacaala raalli uu ka noqonayo bishaa dhexdeeda ee rabbi uu ka xoraynayo naarta una furaya albaabada jannada kana xidhaya albaabada naarta waxaanaynu aragnaa maanta inay gebagebo taagan tahay ama waa maalintii u dambaysay ama maalin qudha ayaa ka dambaysa taasi waxay calaamad iyo deliil u tahay sida degdega ah ay u dhammaanayaan habeenada iyo maalmuhu iyo sida dhaqsaha ay noo dhaafayaan bilaha iyo sannadadu waa adduunyo xaalkeed waa mid qariibatu zawaala suulitaankeedu u dhow yahay sariicatu lidmixlaal marka ay baaba'aysaa ay tahay mid si degdega mid u baaba'aysa laha min ismiha nasiib magaceeda ayay adduunyadu qayb ku leedahay waa dunya bimacnaa qariiba waa qariibatu zawaal xaalkeedu daa'imi maayo bal iyada lafteeda ayaan xaalad qura ku sugnaan ee xaalkeedu uu yahay mid isbadbedela وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه إلهي سبحانه وتعالى قاب كخلقه سولا رقمه يعادة بحوذة وكل يهيبا الصداس إلى مران دورر إيا مراحل كالدول oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay mid ku socota ajal iyo wakhti go'an oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hore uu qoray walikulli ajalin kitaab hase ahaatee dadka bani aadamka ah ee wakhtigu sidaasi uu u dhaafayaa waa kala duwan yihi waxaa ka mida qaar xaqiiqada noocaasa war aanu haynin oo ahlu khaflatin wa nisyaan kuwa mooganaan iyo ilow ku jira oo maalmaha iyo habeennadu ay ku dhaafayaan bilahwi wallacib ciyaar iyo maararow iyo dheeldheel adduunyo wa min ahli dunyaa man huwa min ahli altafakuri waaltacaquli waaltabasuri waalta'ammul waxaa ka mid a ahlu dunyaha kuwa ka fikira wakhtiga sidaasi u dhaafaya oo arrimahaasi u fiirsada caqligoodana ka shaqaysiiya kuwaasi dhab ahaan waxa ay si dhaba u gartaan xaqaa'iqdaasi hore aynuu tilmaannay waxaana arrimahaas sabab ay ugu noqdaan inay ku cibro qaataan waxay u noqdaan waano kuwa sabab ugu noqda daacaadka inay ka sahay qaataan waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu diidayna inay ka go'aan oo ay ka hadhaan qaala allahu tacaala fi lqur'aani alkariim ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar laayaatin liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wcalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار abuurka samooyinka iyo dhulalka aayado wax lagu qaato ayaa ugu sugan dadka caqliga leh waman hum ahlu lcaql waayo dadka caqliga leh ma kuwa adduunyada inta ay joogaan ku mashquulsanba inay cunaan oo ay cabbaan oo ay tarmaan oo ay seexdaan oo ay soo toosaan iyagoo intaba aakhiro ilowsan xaalkooduna uu yahay xaalka kuwa ilaahay uhi darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulihimu alamalu fasawfa yaclamuun iska daa nebi maxamedow ha ku daali ha iska cunaan oo ha cabbaan oo adduunyadana ku raaxaystaan sida ma yeedhaanku adduunyadana ay ugu raaxaystaan fasawfa yaclamuun mar dambe ayay garan doonaan marka la gaadho maalinta ilaahay uu yidhi fabasaruka alyawma xadiid marka la gaadho maalinta ilaahay uu yidhi yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah maalmaha marka la gaadho ayay garan doonaan ma aha ahlulcuquul kuwaas qaaluu low kunnaa nacqilu aw nasmac low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir iyaga laftooda ayaa qiray inaanay ahlulcuquul ahayn haddaanu si dhaba waxu maqlayno oo aanu u fahmayno kamaanaan mid noqoneen kuwa naarta saciiro lagu gubayo ahlulcuquul waa kuwa ilaahay uu sifeeye uu yidhi alladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wacalaa junuubihim waa kuwa xaalad walba ilaahay caabudaaya iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyagoo dhinaca u jifa waa kuwa ka fikiraya wakhtiyadan sida degdega u dhaafaya iyo makhluuqaadkan waaweyne ilaahay subxaana wa tacaala uu abuura ee hareera jooga wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard waa kuwa arrimahaasi ay xusuusinayaan yowma alqiyaama sabab ay ugu noqonayaan ilahay inay baryaan oo rabbi ay weydiistaan cadaabka inuu ka badbaadiyo faqinaa rabbanaa maa khalaqta hada baila subxaanaka faqinaa cadaaba annaar waa kuwa odhanaya ilaahu macna darrow maad abuurin wakhtiga iyo buuraha iyo samooyinka iyo dhulalka waxaad u abuurtay in lagu cibro qaato iimaan laga diyaadsado iyo alla kacabsi oo taasi addoonka ay sabab ugu noqoto toosnaan iyo adduunyada inta uu joogo sahay fiican inuu qaato هؤلاء هم أهل العقول وقال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إلهي واكا كدغي هبينك إيا مالنتا كوا إسبدبدل يو إسويدارني habeen baa baxaya maalin baa soo gelaysa wahaakada waxa ilaahay subxaana wa tacaala isbadbedelkoodaa siduu ka dhigay kuwa ay wax ku qaataan kuwa doonaya inay waantoobaan iyo kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uma hadnaqaaya ummata alislaam maalmaha iyo habeennadaa sida deg dega inoo dhaafay waa kuwo ka go'ay cumrigeedna intii adduunyada aynu joogi lahayn waa kuwo soo dhoweeyey ajasheeda iyo guuritaanka aynu u guurayno xagga xabaalaha waa kuwo soo dhoweeyey maalintii layna xisaabinayey ee layna abaalmarinayey waa kuwo ka go'ay xayaatadeenna nolosheenna adduunyo ee kooban waana khasaa'inu liacmaalina waa khasnado acmaasheennii aynu ku gurray khayran aw sharan acmaasheennu ama khayr ha noqoto ama shar ha noqoto maalmaha iyo habeenadaas waa khasnado aynu ka buuxinnay ilaahayna subxaana wa tacaala waa inoo koobayaa wax ka midi lumi maayo khayr iyo shartoona waana inoo oofin doonaa abaalmarinteeda waa arki doonnaa yaa cibaadii innamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum uma uwafiikum iyaaha faman wajada khayran falyaxmad illaah wman wajada hayra dalika falaa yaluumanna ilaa nafsa xadiisulqudsigaa ilaahay wuxuu ku yidhi addoommahayga waxaa laydinku abaalmarinay yowma alqiyaama waa acmaashiinna waan idiin koobaya waanan idiin oofinaya yowma alqiyaama qofka khasnadihii camalka khayr uu kaga soo baxaa allihii waafajiyaa uma had noqoto faina dalika lam yakun bixawlihi walaa biquwatihi laa bimaali walaa binasabi arrintaasi kumay iman awooddiisa iyo xeeladiisa iyo maalkiisa iyo abtirsiintiisa bal xasala dalika bitawfiiqin min allah ilaahay baa fadligiisa addoonkaa ku galladaystay oo waafajiyey qofka khasnadahaasi shar uu kaga soo baxaa cid kale yaanu canaananin ha canaanto naftiisa waayo cumri ku filan oo uu aakhiro ugu saahi qaato waa la siiyey fursaduu khaladaadka kaga soo noqdo uu ku toobad keeno ilaahay subxaana watacaala waa siiye markiiba dembiga kuma halagin oo ilaahay subxaana wa tacaala dhulka lama jarin samadana kuma soo dumin ilaahay rasuul buu u soo diray xaq iyo baadilka u kala caddeeyey xataa taraka alummata cala almaxajati albaydaa ilaa ummadda uu kaga tegay wadacab layluhaa ka nahaariha laa yasiiqu canha ilaa haalik waa habeenkeedu iyo maalinteedu xagga caddaanka iyo iftiinka iyo muuqaalka waddadu ay muuqato ay isku mid ka yihiin ilaahay kitaab buu u soo dejiyey haddii uu raaci laha hagow ka dhigan lahaa meel fiican marin lahaa inna haada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam cumri buu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey cudurdaar uma hadhin ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal cumriga sidaa inoo dhaafaya waa ina weydiinaya waxaana cumrigaasu inagu noqonaya yowma alqiyaama xuja awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa jaa'akum nadiir ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay miyaanaan idin cumri siin muddo qof doonaya inuu waantoobo uu waantoobo miyaanu idiin iman mid idiin digaah walaalayaal sidaasi ayay rabadaan inoo dhaafo wakhtigaasi sida deg dega aynugu dhaafaya aynu ku cibro qaadanno oo ayna dareensiiyo goortii adduunyadan aynu ka tegayna inay dhowdahay taasina sabab aynugu noqoto oo sahay fiican inaynu kala tagno rabadaan inteedii hore inta ayna dhaaftay waana badankeedii qofkii wanaag sameeyey falyuxsin ilkhitaab gebagabada iyo khaatumada ha wanaajisto fainama alacmaalu bilkhawaatiim kama akhbara bidalika nabiyuna calayhi salaatu wasalaam acmaashu halka ay ka hagaagaysa ama ay ka xumaanaysa waa khaatimada haddii wanaagaagii xumaan aad ku khatimto xumaantaasi ayuunbaa wax ka soo qaad oo lagugu abaalmarinaya haddii xumaantii inta aad nooshahay wanaag aad ka dabageysana wanaagyadaasi xumaantii bay meesha ka saarayaan ilaahay baa idhi ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa lildaakiriin qofku ahaa mid gaabiyey bishii rabadaan dhexdeeda ama macaasi iyo foolxumo faraha kula jiray ilaahay subxaanau wa tacaala ha u toobad keeno inta aanay geeridu ku habsan inta aanay fursaddu gebagaboobin ilaahay naxariistiisana yaanu ka quusanin ilaahay waa arxamu araaximiin qaala allahu tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waxaad tidhaha nebi maxamedow addoommaha dembiga iyo xumaanta nafahooda ku wasakheeyeyow ha quusanina ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina waayo waxaad leedihiin rabbi dembiga dhaafa haddaad toobad keentaan waxaad leedihiin rabbi naxariista dembiyadoo dhan ka toobad keena ilaahay subxaana wa tacaala waa idiin dhaafaya ayuha almuslimuuna cibaad allah yanbagii lana an nakhtima hada ashahra bilistikfaar maadaama bishii gebagaba ay inoo taagan tahay waxaynala gudboon inaynu ku gebagabayno istikfaar maxay tahay sababtu haddaad u fiiristo qur-aanka kariimkaa iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa acmaasha jaliilkaa ee qiimaha badan oo lagu gebagabaynayo istikfaar tukhtamu alistikfaaru tukhtamu bihi salaa wtukhtamu bihi alxaj watukhtamu bihi qiyaamu lleyl watukhtamu bihi almajaalis salaada oo ah cibaadaadka badanigaata u fadliga badan istikfaar miyaan lagu gebagabayn miyaanu nebi maxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam salaadda markuu dhammeeyo mid saddex jeer yidhaahda astakfiru allah astakfiru allaha astakfiru allah xajkana saasoo kale istikfaar baa lagu gebagabeeyey wa qiyaamu lleyl kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun bal adiguba isweydii habeenkii oo dhan bay ilaahay u taagnaayeen wakhtu saxar naftooda iyo jirhkoodaba waa daaliyeen wamaca dalika khatamuu hada alcamala aljaliila bilistikfaar kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun wakadalika almajaalis meel marka la fadhiisto wuxuu rasuulku ina baray calayhi salaatu wasalaam meeshaa marka laga kacaayo fadhiga iyo hadalkii laga yidhiba in lagu gebagabeeyo bisayid alistikfaar ilaahay subxana wa tacaala dembidhaaf in la weydiiso fakadalika yanbagii an nakhtima bihi asiyaam waxaa sidaasoo kale inala gudboon istikfaarta inaynu ku gebagabayno soomkii waxaa la isweydiin karaa maxay tahay faa'iida ku jirta qofkii oo cibaadaystay oo khayr iyo wanaag ku dadaalay inuu istikfaar ku soo gebagabeeyo faa'iida ku jirtaa waxay tahay walaalayaal laa shaka inta aynu cibaadaadka ku dhex jirnay fii shahri ramadaan min siyaamin wa qiyaamin wa tilaawatin wa ducaa'in wa tadarucin wa hayri dalika waxayna asiibaysay afla afla fi bacdi alawqaat kama fadli badnin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inahu la yuqaanu calaa qalbi buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxayna asiibayeen nisyaan iyo ilow istikfaartu taasi ayay dawo ka noqonaysaa wa namxu bihi shawaa'ib altaqsiiri waalinxiraaf bani aadam baynu nahay ramadaan iyo hayru ramadaanba waynu gafaynaa gaabinaynu xuquuq ka gaabinno mid khaaliq iyo mid makhluuqba waa inaga dhacaysa inxiraaf leexasho waddada saxda aynu ka leexanno miday leexashadu la fogaato iyo midaan in badan waddada ka fogaan intuba waa dhacaysa biduuni shaki walaa rayb allahayna abuure xogogaalkaynoo abaa xadiisulqudsi ee ku yidhi yaa cibaadii inakum tukhti'uuna billeyli waalnahaar wa ana akfiru dunuuba jamiica fastakfiruunii akfir lakum addoomma ayagoo hadhiyo habeenba waad gefaysaan hadhiyo habeen fii kulli leyla wa fii kulli yowm nukhti wa nuqasit wayaxsul mina inxiraaf dembi dhaafi weydiista buuhi ilaahay subxana wa tacaala waan idiin dembi dhaafi doonaaye istikfaarta aynu cibaadadan qiimaha badan ku khatimayno waxa aynu nafteenna kaga celinaynaa kibirka iyo cujbiga naftu inay isu bogto oo la dhacda acmaashaa saalixee bishan ay samaysay waxaa laga yaabaa markaad soddonka ramadaan soonto habeenadana salaatuleyl aad u taagnayd qur'aankana aada khatintay mar ama ka badan ilaahayna subxaana wa tacaala in fara badan aad bariday bitadarrucin wa khushuuc adoo ilaahay isu dhuldhigaayo khushuucsanaa inuu shayddaanku khayrkaaba kaaga faa'iidaysto waayo xagga sharku dada kagama yimaado oo kibir uu kugu afuufo iyo isla weyni oo naftaadu ay kugu tidhaahdo soddonkii rabadaan baad soontay soddonkii habeen ama sagaal iyo labaatankii habeenna salaatuleyl baad u taagneed ilaahay baad in fara badan bariday qur-aankii baad akhriday waad ictikaaftay sadaqad baad la baxday khalaas faqad jaawasta alqantara uma baqiya laka shay biriishkii waad ka gudubtay marka maxaaba kaa dhiman xallaalo wax ku waadhay ma jir oo dabeetana aad isdhigato arrinta noocaasa ayaa istikfaartu dawa ay kaaga noqonaysaa waayo adigoo dadaalay haddana markaad weli ilaahay dembidhaaf weydiisanayso tactarif bimaada maxaad qiranaysaa annaka muqasir inaad gaabisay wa annaka lam tu'addi xuquuq allah walam tashkur nicamahu xaqa shukr iyo ilaahay xuquuqdiisa inaanad wada gudin nicamka ilaahay uu ku siiyeyna siday ahayd inaanad uga mahadnaqin waannahu baqiya laka alkaiiru waalkaiir intaad samaysay in aada uga badan oo aada uga badani inay ku hadhay baad dareemaysa falaa kibra walaa cujba kibir iyo isla weyne iyo isbogitaan meeluu kuu soo maraa markaa ma jirto arrinta noocaasi waxa ay ku dareensiinaysaa oo ay kugu beeraysaa inaad la timaado limaziidin min alcamali bacda shahri ramadaan ila ina wax badani ku aadhsan yihin baad dareensanta wax badanna aad ka gaabisa in camal dheeraada aad la timaado oo towbadii halkii aad ka sii waddo iyo inaaba wاlrujuuc ila اllahi subxaana wa tacaala oo cibaadaadka intii horeba aad ka sii kordhiso wa hadihi sifatu طaa'iciin alaa taclamuuna ya cibaad allah ana الطaa'iciina ashaddu ma yakuunuuna istikfaara bacda camali الsaalixaat kuwa ilaahay adeecaa istikfaartooda u daran ama markay ugu istikfaar badan yihin waa markay camal saalixa sameeyaan wuxuu hi ibnu اlqayim raximah اllah alridaa biطaacati min rucuunaati الnafsi wa xamaaqatiha inaad raalli iskaga noqoto طaacaadka aad samaysood istidhaahdo waad dhammaysta wixii lagaa rabay oo waxba kuma adhsanaa waxay ka mid tahay liidashada nafta iyo axmaqnimadeeda wa arbaabu اlcazaa'imi wاlbasaa'iri ashaddu maa yakuunuuna istikfaara caqiba الطaacaat dad kale go'aanka go'aan u leh samaynta waxa ilaahay u dhoweynaya saa aakhiro noqonaya ahlulbasaa'ir dadka quluubtoodu ay caafimaad qabtay indha qabtaa markay ugu istikfaar badan yihiin waa taacaadka kadib oo markay ilaahay caabudaan ee camal saalixa ay sameeyaan baa istikfaartooda ay ugu badantay limaada lishuhuudihim taksiirahu waayo waxay arkaan gaabintooda u muuqanaysa fiiha cibaadaadka iyo طaacaadka dhexooda ay gaabiyeen wa tarka alqiyaami lilaahi biha kamaa yaliiqu bijalaali wa kibriyaa'i iyo sidii ilaahay uu mudnaa cibaadadaasi inay ula yimaadaan inaanay ula iman ee waxay weli ka dhiman yihiin wa annahu lowla alamru lama aqdama axadum calaa mili hadi اlcubuudiyati walaa radiyaha lisayidihi haddaanu ilaahay cibaadada jidayn lahayn khud miaala lidalika asiyaam wa qiyaama alleyl waxaa tusaale u qaadataa soomka iyo qiyaamuleyl haddaanu ilaahay jidayn lahayn ilaahay miyaad ku caabudi lahayd ood samayn lahayd laa abadan taas ayaa sabab ugu noqonaysa inay cibaadada dabadeed ilaahay dembidhaaf weydiistaan ayuha alikhwatu fi illaah iclamuu annamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin waxaad ogaataan waxaa cibaadaad iyo khayr iyo wanaag aynu ku daalayno wuxuu ilaahay ka aqbalayaa un qofka muttaqiga taqiga waman hum lmuttaquun hum lmukhlisuun almuqtaduuna bisayidi lmursaliin muttaqiintan halkan waxaa looga jeeda kuway cibaadada ilaahay daraadii u sameeya ilaahay daraaddii addoonku haddaanu u samayn ilaahay ka aqbali maayo faqad qaala allahu fi lxadiidi alqudsi ana akhna shurakaa'i can ishirk faman camila camalan man camila camalan ashraka macii fiihi hayri taraktuhu wa shirka anigu waxaanu ahay buuhi ilaahay subxaana wa tacaala kuwa wax laga dhaxaysiiyo ka u qanisanee ka maarma shuraakada laa xaajata liya fi sharika qofka sameeye camal anigii cid kale u naga dhaxaysiiyey isagaiyo camalkiisa waa ka tegaya buuhi ilaahay ka aqbali maayo muttaquuntu waa kuwa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku dayda gaar ahaan cibaadaadka kaga dayda kuwaasunuu ilaahay ka aqbalaya bishii rabadaan waa taa ayna sagootiday acmaashii aynu samaynay dhexdeeda ayay xagga ilaahay ula safraysaa oo bisha rabadaan xagga rabbi ay ula kacaysaa waqad sabaqa fiihi man sabaq watakhallafa fiihi man takhallaf wa faaza fiihi man faaz wa khasira fiihi man khasir dad ayaa khayrkii wanaagga u dheereeyey oo qaatay amarka ilaahay uhi fastabiquu alkhayraat dad ayaa dib dhacay oo yeedhmada ilaahay ka dib dhacay kuwa guulaystay ayaa jira oo ku guulaystay ilaahay inuu dembi dhaafo naarta uu ka xoreeyo darajaadna ilaahay kor uugu qaado waxaa jira kuwa tijaaradaasi ilaahay ay la galeen ku macaashay wa hunaaka man khasir waxaa kaloo jira kuwa khasaaroobay haddaba talow waa kuma kala aqbalay si aynu u tahniyadayno waase kumaa ka khasaaray ee guul daraystay si aynu u tacsiyadayno waa su'aal fii nihaayati shahri ramadaan mudan inaynu isweydiinno waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin walihaada waxaynala gudboon ayuha alikhwatu fillaah inaynu ku khatinno bisha ramadaan taqwa min allahi subxaana wa tacala nucamiru biha quluubana wa jawaarixana alla ka cabsi aynu ku camirno qalbigeenna iyo xubnaheennaba aynu ku camirno waxaalkeenna aynu ka dhigno mid ilaahay subxaana wa tacaala raalli gelinaaye oo ilaahay inuuna jeclaado sabab u noqonaaye haddii aynu taqwada ku gebagabayno bisha ramadaan ilaahay baa inala jiraaya waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin ilaahay miduu la jiraano hoogi maayo adduun iyo aakhira toona oo guul darraysan maayo ilaahay baa ina jeclaanaya sida uhi inna allaha yuxibu lmuttaqiin ilaahay wuxuu jecel yahay muttaqiinta ilaahay baa wuxuu inagu ikraamayaa binnaciimi daa'imi almuqiim naciimkiisa joogtada ah ee aan kala go'a lahayn jannaatu cadnin yadkhuluunaha tajrii min taxtiha alanhaar lahu maa yashaa'uuna fiiha kadalika yajzi allahu almuttaqiin ahlu taqwa ilaahay muxuu ku abaalmarinayaa jannooyin lagu nagaanay jannooyinkaasi ayay gelayaan webiyaashaa hoos qulqulayaa noocyada kala duwana lahu maa yashaa'uuna fiiha wax allaaliya waxay doonayaan bay dhexeeda ka helayaan kadalika yajzi allaahu almuttaqiin saasuu ilaahay muttaqiinta u abaalmariyaa haddii aynu xambaarsanayn ramadaan maalintii ay bilatay laga bilaabo hama alcamal waalijtihaadi fiiha hami aynu ku haminayna inaynu shaqayno oo aynu dadaalno bishan dhexdeeda oo guntiga dhiisha aynu iskaga dhigno markan ayna sagootidee gebagaba ay taagan tahay waxaynala gudboon an naxmila hama alijaaba wa nufakira fii dalik inaynu xambaarno hamiga ma laynaga aqbalay mise laynagama aqbalin oo arrinta noocaasi aynu ku fikirno wahaakada kaana asaalixuuna min sadri hadihi alumma ummaddan qaybteedii orana sidaasay ahaayeen cabdulcasiis ibnu rawaad wuxuu yidhi adragtuhum ay asaxaaba yajtahiduuna fi alcamal faidaa facaluu waqaca calayhim alhamu ayuqbalu minhum am laa may ahayn ahla cujbin wa takabur kuwa camalkoodu kibir sabab ugu noqdo iyo inay isu bogaan kadibna ay isdhigtaan waxaan soo gaadhay buu idhi saxaabadu u jeedaaye iyagoo camalka saalixaa samayntiisa ku dadaalaya mar allaale markay camalka saalixaa sameeyaan ee ay dhammeeyaanna waxaa ku habsan jiray hami warwar ay ka warwarayaan ma laga aqbalay mise lagama aqbalin walihaadaba cali bin abi aalib oo ka mid ahaa wuu odhan jiray kunuu liqabuuli alcamali ashadda ihtimaaman minkum bilcamal camalka in laydinka aqbalo sida aad ugu hamiyeysaan aad ugu warwaraysaan ha noqoto mid ka weyn si aad ugu warwaraysaan camalka samayntiisa alam tasmacu allaha caza wajalla yaquul inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin waxaa markaa inala gudboon camalka aynu samaynay inaynu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanno bitabarucin wa tadallulin wa khushuucin inuu inaga aqbalo oo ilaahay nagu daro almaqbuuliin ilaahay anu nagu darin almarduudiin kuwa daalay haddana la diiday camalkoodii ee la aqbali waayey ayuha almuslimuun laa tartaduu cala adbaarikum bacda shahri ramadaan fatanqalibuu khaasiriin dembiyada u waaweyn waxaa ka mid ah iyo khasaaraha u weyn qofku isagoo khaniimaystay inuu haddana khasaaro ku dambeeyo in wixii uu kasbaday bisha ramadaan dhexdeeda ee ilaahay uu ku sharfay rabbina uu yasiray waxaad moodaysaa awooddaada inaad ku samayso ilaahay baa kuu fududay waa tashriif min allah inaad ka mid noqotay kuwa bisha ramadaan soomay waa derajo ilaahay uu ku siiyey inaad ka mid noqotay kuwa habeennada ramadaan salaatuleyl tukanayey inaad ka mid noqotay kuwa qur-aanka akhrisanayey inaad ka mid noqotay kuwa ilaahay mar walba xusayee baryaayey inaad ka mid noqotay kuwa gacantoodu ay furnayd ee maalka ilaahay uu siiyey ilaahay daraaddii wax uga bixinaya hada tashriif min allah darajada iyo sharafta ilaahay uu ku siiyey inaad iska daadiso oo aad iska xayuubisaa waa khasaare weyn waxaa khasaaro weyna qaabilitaankii aad soo qaabishay khayrka iyo wanaagga inaad ku beddesho idbaa inaad khayrka aad ka sii jeesato degdegaad wanaagga u soo degdegi jirtay khayraadka inaad ku beddesho masaajidada inaad sagowtido bacda shahri ramadaan adoo ku camili jiray bisha ramadaan dhexdeeda salaad salaatuljamaaca iyo salaada sunnaha ah iyo salaatuleyl iyo kitaabka ilaah aad akhrido iyo ducaa iyo ictikaaf khasaare miyaan ahayn inaad intaa dabadeed masaajidadii aad ka jeesato adoo taacadii khayrkii wanaagga ku dadaali jiray inaad ku gebagabayso aad ku khatimto biliqbaali cala almacaasi bad'an min yowmi alciid macaasidii aad hore u samayn jirtay ama kuwo cusubba inaad qaabisho laga bilaabo maalinta ciidda alaysat haadii min alkhasaara laa shaka annaha khasaara arrimaha noocaasi waxay calaamad u yihiin dhammaantood ana alquluuba lam taxya xayaatan kaamila biliimaan quluubtu inaanay bisha ramadaan ku noolaan iimaanka nolol dhamaystiran wa annaha lam tastanir binuuri alqur'aan iyo inaanay ku iftiinsan jidhka iyo waddada nuurka qur-aanka wa anna anufuusa lam taduq xalaawata aaaca iyo nafahaasi dib u noqonayaa inaanay dhadhamin macaanka aacaadku ay leeyihiin way hadday dhadhamiyeen dib ugamay noqdeen wa ana aliimaana laa yazaalu fi nufuusi daciifa iyo iimaanku weli inuu nafaha dhexdooda daciifu ku yahay wa ana atacaluqa billaahi laa yazaalu waahina xidhnaanshihii nafeen iyo quluubteen ilaahay ku xidhnaayeen weli inuu yahay mid weyda oo daciifa ka digtoonow addoonka ilaahayow marka ramadaan ay dhammaato inaad macaasida dib ugu noqoto khafladii iyo mooganaantaad ilaahay mooganineed ilowsanayd iyo diintiisa iyo sharcigiisa mowdka iyo geerida xisaabta iyo su'aasha jannada iyo naarta inaad dib ugu noqoto iyaaka walintikaas ah iska ilaali inaad madaxa ku socoto oo aad foororsato halkan lugaa kaga socoto iyaaka yaa cabdallaah waridda iska ilaali inaad camalkii saalixaad dib uga noqoto oo aad raadkaaga dib u gurto hidaayo dabadeed luumitaanka digtoonow toosnaan ilaahay ku waafajiyey bisha ramadaan dhexdeeda dabadeed inxiraaf iyo leexasho iyo qallooc iska ilaali qaala allahu tacaala walaa tartaduu calaa adbaarikum fatanqalibu khaasiriin dib ha uga noqo ha u noqoninoo raadkiina dib ha u raacina waxaa soo gelaya qofku islaamnimadiiba inuu ka noqdo diinta uu ka baxo waxaa kaloo soo gelaya sida uu leeyahay alimaamu shaafici raximahullah camal kastoo saalixoo aad samayn jirtay oo aad ka tagto waa nowcun min aridda waa riddatu suqra riddo yar weeyaan walow mid diinta lagaga baxayaba yaanay noqon siduu leeyahay alimaamu shaafici raximahu llahu tacaala waxaad ka mid noqonaysaa min alkhaasiriin haddii riddada noocaasi ay kugu dhacdo waxaad ka mid noqonaysaa kuwa shaydaankuu degay ee waddada saxdaa uu seejiyey ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim min bacdi maa tabayana lahum alhuda shayطaanu sawala lahum wa amlaa lahum arrinta noocaasi waxay tusinaysaa khayrkii iyo wanaaggiina dib uga noqoto oo halkii aad ka soo bilowday aad dib ugu laabataa tadullu calaa qilati tafakurin wa daxaalati tabasur fikirkaadu inuu aad u yar yahay aragtidaada qalbina inay daciif tahay way haddii aad caqli leedaha wixii aad dhistay dib umaad burburiseen haddii fikirkaagu uu dhammaystiran yahay xadhiggaad soohdeed ku daashay dib umaad furfurteen oo lamaad mid noqoteen gabadha ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay doqonnimo ka gaadhay xadhiggay sooday dib inay u furfurto walaa takunuu kaalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankasa ha ka mid noqonaya cabdallah min almunaafiqiin aladiina yacbuduuna allaha calaa xaq munaafiqiinta ilaahay subxaana wa tacaala caabuda iyagoo cibaadada dacal yaroo daciifa ka haysta oo diinta si liidata u haysta oo haddii adduunyahoodu ay isugu toostana cibaadada kor u qaadaya hadday higilka dadka arkaan raacinaya markay arrintu iyaga ku soo ururtana cibaadada ilaahay ka jeesanaya bal waxaad ka mid noqotaa ummadda nebiga ilaahay uu ku yidhi fastamsik bialadii uuxiya ilayk waxaad si dhaba u qabsataa mar walba fii ramadaana wa fii hayrih waxyigaa ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey kaasi ayaa badbaadaadu ay ku jirtaa sharaftaaduna ay ku aasan tahay dunya walaakhira fiihi sharafu dunya wa karaamatu alaakhira wa fiihi alxayaatu alayiba wasacaadatu alabadiya waalcaaqibatu almaxmuuda waxyigaa in la qabsado ayaa sharafta adduunyo iyo maamuuska aakhiro iyo badhaadhaha iyo wanaagga nololeed iyo caaqibo iyo cirib damboo wanaagsani intuba ay ku jirtaa qofka muuminka ah bixaqin hadduu u fiirsado qur-aanka kariimka ah wuxuu arkayaa dacawaat alqur'aan wa mataalibahu fi ddacwa ilaa lusuumi alistiqaama qur'aanka oo in fara badan ku celcelinaaya yeedhmo addoomaha uu ugu yeedhayo islamarkaana uu ka dalbaayo istiqaamada iyo toosnaanta ilaahay uu waafajiyey inay laasimaan waalthabaata cala alhuda waddada hanuunka cagta markay la helaanna mar dambe inaanay ka simbiriraxoon ee ilaa ilaahay ay la kulmayaan si rasmiya ay lugta ugu hayaan faastaqim kamaa umirta waman taaba macaka khitaabun ilaahiyun linabiyihi wa atbaaci nabiyi waa hadal xagga ilaahay ka yimi ilaahay wuxuu la hadlayaa nebigiisa maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo kuwa nebigiisa raacee atbaacu ah waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay waxaad u toosnaataa sida lagu amray kamaa umirta laa kamaa turid ma ase adigu doonayso walaa kamaa tahwaa nafsu iyo sida naftaadu ay jeclaysanayso kamaa umirta sida ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa doonay walow haba noqoto mid hawadaada khilaafsan iska ilaali inaad hawadaada raacdo oo waxyiga waxa weeye inaad khilaafto fain lam yastajiibuu laka faclam anama yattabicuuna ahwaahum waman adalluu miman ittabaca hawaa bigayri hudan min allah qof kastoo nebi maxamed aan ajiibin oo aan raacin hawadiisa ayuu raacay waana ka dadka ugu baadiyaysana ugu lumitaan badan qofka hawadiisa raacee waxyiga ka tegey waa wasiya rabbaaniya tatawajahu ila alafraadi waalmujtamacaat alislaamiya waa dardaaran xagga rabbi ka yimi oo ku socda fardi kaste qof kaste oo ka mida dadka nebi maxamed atbaacda u ah iyo shucuubta iyo ummadaha islaamka oo dhan waa baaq loogu baaqaya ila alistiqaamati cala asiraati almustaqiim daqiiqad kaste iyo saacad walba iyo maalin kasta iyo habeenk walba iyo usbuuc kasta iyo bil kasta fii ramadaana wa fii shawaal wa fii shacbaana wa fii rajab wa fii kayri dalika min ashuhuur fii kulli waktin inay noqdaan kuwa islaamka ku toosan oo noloshoodu ay tahay nolol waafaqsan ilaahay muraadkiisa oo u nool sida ilaahay uu ka doonayay oo wakhti walba ilaahay caabudayay oo mar walba islaamku yahay xidhahooda oo xuduuddiisa aan ka tallaabahayn ilaahay yeedhmadiisa mar walba jawaab saxa ka bixinaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saas oo kale waxa ilaahay u amray samayntiisa u degdegaaya waxa rabbi uu diidayna ka fogaanaya oo seerahaan u soo dhowaanahayn oo xaaraanta iyo naftooda masaafo u dhaxaysiinaya aanay naftu markiiba u dhici karin cala alwajhi alakmal waariiqi alaqwa arrinta noocaas ah waa dardaarankii kelmadaha koobnaa ee macnihiisu uu ballaadhnaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii dardaaranka weydiiyey uu hadal ugu soo koobay qul aamantu billaahi uma istaqim arrintaasi walaalayaal hadday sifo iyo dhaqan inoo noqoto fii shahri ramadaan wa fii shahri shawaal fii kayrihi min ashuhuur waxay inoo damaanad qaadaysaa dhammaanteen alxayaata ayiba nolosha wanaagsan waayo nolosha wanaagsani waata waxyiguu qofka geliyo ma aha ruuxdan malagu uu ku afuufayo jasadka qad takuunu haadihi ruux ruuxan khabiia qad takuunu ruuxan ayiba ruuxdani mid xun bay noqon karta iyo mid wanaagsan wamaa ubari'u nafsii ina nafsa la amaaratun bisuu laakiin ruuxda wanaagsani waa maxay waa waxyiga ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walaakin jacalnaahu nuura nahdii bihi man nashaa ila akhiri alaaya haadihi alxayaatu ayiba ayaad ku gaadhaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku sheegay nolosha wanaagsan inay ku jirto fi listijaaba lilah walirasuulihi sala allahu calayh wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuul ida dacaakum lima yuxyiikum ay liannahu yadcuukum ilaa maa fiihi xayaatukum ilaahay muuminiinta ayuu la hadlay waxaa rabbi uu leeyahy waxaad ajiibtaa dhawaaqa ilaahay iyo yeedhmada rasuulka calayhi salaatu wasalaam limaada bay waajib u tahay in la ajiibo dhawaaqa ilahay yeedhmada rasuulka laannu ilaahay wuxuu inoogu yeedhayaa waxa nolosheenna wanaagsan ay ku jirta fi dunya waalaakhira limaa yuxyiikum rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam taasi ayuu inoogu yeedhaya asacaada alabadiya badhaadhaha nolosha wanaagsan ee joogtada ah ayaa lagu gaadhayaa istiqaamadaas waalcaaqiba alaamina iyo cidhibtaada dambiyo mustaqbalkaagu inuu noqdo midaad aamin ka tahay baqe iyo murugo labadaba waxay natiijadu noqonaysaa sida ilaahay uu yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun ayuha almuslimuun axabu alacmaali ila allahi adwamuha wain qallat fadaawimuu cala alacmaali asaalixa ilaahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay kuwa la joogteeyo walow camalkaasi haba yaraadaba eh camalkan saalixee bisha ramadaan aad ku dadaalaysaan sidaa maanta aad u samaynaysaan u joogtay haddii aynu bishii ramadaan sagootinay qofka muuminkee dhabta ahi laa yuwaddicu alcibaadata walaa yuwaddicu saalix alacmaal cibaadada ma sagootiyo mana sagootiyo acmaasha fiican bal yuwafiqu silata maca khaaliqih mar walba wuxuu xoojinaya u adkaynayaa xidhiidhka u dhaxeeya isaga iyo allaha khaaliqa ee abuuray ha ka mid noqonaya cabdallah bisha rabadaan marka ay dhammaato kuwa buriye cahdigii ilaahay ay la galeen ee ka haajira masaajidadii ay camiri jireen oo ka hadha salaatu jamaacadii ay ka soo qayb qaadan jireen oo dayaco sunnayaashii ay samayn jireen oo qur-aanka kariimka akhrintiisii sagootiya oo khafladiiyo muur dib u gala oo ilaahay subxaana wa tacaala iska ilaaba fa ulaa'i bi'sa alqowm laa yacrifuuna allaha ilaa fii ramadaan kuwaasi dad iyaga ayaa u xun ilaahay waxay yaqaaniinuun bisha ramadaan miyaanay maqal ilaahay addoomihiisa inuu amray wakhti walba inay caabudaan hadday dhalinyar yihiin iyo hadday da' yihiin hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin hadday fuqara yihiin iyo hadday akhniyaa yihiin hadday mardaa yihiin iyo hadday asixaa yihiin kuwa buka iyo kuwa caafimaad qaba inta ay nafi ku jirto aanay ruuxdu jasada ka faaruqin qaala tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaa ay geeridu ku imanayso ilaahay ma odhan wacbud rabbaka xataa tuwaddica shahra ramadaan ilaahay caabud ilaa aad bisha ramadaan ka sagootiyayso ma odhan ilaahay cibaadadu ma laha maalmo ama bilo ama sannado xadidan wakhtuhaa waa jamiicu xayaatika wakhtigeedu waa noloshaada oo dhan oo haddaad doonayso ilaahay inaad ka hesho nolol ku raalli gelisa yowma alqiyaama noloshaada ilaahay u hor daqiiqadaha saacadaha maalmaha habeenada toddobaadada bilaha sanadada ilaahay u hor subxaana wa tacaala kamaa qaala rabbuna subxaanah qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu waana awalu lmuslimiin waxaad ka dhigataa bisha ramadaan miftaaxa khayrin laka saa'ir alayaam fure khayr oo aad ku furato wanaagga maalmaha kale wa manhaja xayaatin fii kulli laxwaal waxaad ka dhigataa qaab nololeedka aad xaaladahaago dhan u noolaanayso fii ramadaan tacbudu rabbak yatawajah qalbuka ilaa khaaliq wa tatruku almuxarama walmacsiyata lillaah bisha ramadaan ilaahay baad caabudaysa qalbigaagu xagga ilaahay buu u jeedaa macaasi iyo muxaramaad oo dhan ilaahay daraaddii baad uga tagta ka warran axwaashaadoo dhan haddaad sidaa ka dhigto oo ramadaan sidaa aad tahay joogta aad ka dhigto manaja xayaatika aad ka dhigato ilaahay raalli ma kaa noqonaya ma ku jeclaanaya nolol aad raalli ku noqoto ma kugu abaalmarinaya laa shaka walaa rayb shaki kuma jiro waxaad ku dadaashaa inaad sahay ka dhigato daacaadka liyowmi alqiyaama waayo dhaldhalaalkan adduunyo o dhami waa wax dhammaanaya wey waa zaa'il waa ka saxaabati sayf camaa qaliilin tanqashic waa daruur xaga oo kale goortay faydmaysa ayaa dhow waa khayaal noloshan adduunyo laysat xaqiiqa almaalu walbanuuna ziinat alxayaati addunya waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala maalkan aynu adduunyada ku hayno iyo inamadan iyo ubadkan lagu mashquulsan yahay waa quruxda iyo dhalaalka adduunyada ilaahay subxana wa tacaala hadhira maayaan ilaahay lala hortegi maayo iyaga waa laga tegaya alam tasmac qawla rabbika subxaanaه wa tacaala ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeya walaalayaa idinkoo mid mid u socda ayaad noo timaadeen wax allaale waxaanu idin siinay adduunyada ayaad kaga timaadeen albaaqiyaatu saalixaat khayrun cinda rabbika hawaaba wa khayrun amala waxyaabahan wanaagsane la samaynayaa baaqi noqonaya iyagaa ilaahay agtiisa lagaga helaya abaalmarin fiican iyo cidhib wanaagsan kuwaasi ayaa mudan in lagu mashquulo sahay laga dhigto yaa cabdallah liyakun xaaluka bacda ramadaan khayra min xaalika qabla ramadaan fahada min calaamaati alqabuuli waalijaaba xaalkaagu ha noqdo ramadaan dabadeed mid ka wanaagsan siduu ahaa ramadaan ka hor waxay taasi calaamad u tahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku aqbalay mar walba waxaad xusuusnaataa qowla rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam axabu alacmaali ila allahi adwamuhaa wain qal camal ilaahay wuxuu u jecel yahay kan la joogteeya haba yaraadaba e daawim cala sowm soomkii aad ramadaan soomaysay joogtee bad-an bisittin min shawaal adoo ka bilaabaya inaad soomto lix ka mida bisha shawaal faqad qaala nabiyuna sala allahu calayh wasalam فيما رواه مسلم في صحيحه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وفق صوم رمضان والراعي للشوال كمدا وحول من نقضى حق أشر كمد سنة كود الصوم وصم ثلاثة أيام من كل شهر فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه أوصاني خليلي ثلاثة لا أدعهن ما عشت ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر وحي دردار نبوي كي أندادو جعلا صدح الرموت انت النول هيك تجمعي انت النول تأملوا هذا الكلام لا أدعهن ما عشت وحكم إذا لبرق عدودا لتكذا وقتك برقضة هي إنا وترقى تكذا انت نصيحك oo qofka ka baqanaya inuu soo kici waayo habeenka qaybta dambe iyo inaan bil walba ka soomo saddex maalmood sum kadalika ya cabdallah alithnayn waalkhamiis faina sawmahuma min hadyi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam isniinta iyo khamiistana soon soomkoodu wuxuu ka mid yahay hadyigii rasuulka iyo sunnadii laga soo gaadhay wa sum yowma carafa فإن صيامها يكفر السنة الماضية والباقية وحد صونتا يوم عرفة صوم كذا وحد لقودها فدن بيقى سنة كي تقي إياك صوص على وصم يوم صم يوم عاشوراء وما لنت تبناد بش محرم فإن صومه يكفر السنة الماضية صوم كما لنت وحد لقودها فسنة كي هريت تقي wixii dembi addoonka ka dhacay ixris calaa salaati aljamaaca waxaad ku dadaashaa salaatu ljamaaca inaad masaajidada aad ku gudato faina takhallufa canha waasalaata fi lbuyuut min sifaati almunaafiqiin in laga hadho salaatu ljamaaca oo guryaha lagu tukadaa waxay ka mid tahay sifaatka munaafiqiinta faqad qaala cabdullaahi bnu mascuud رضي الله عنه وأرضاه فيما روى مسلم في صحيحه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق وحان أركي بوري يضو مد منافقا مويانه مد كلان كهر صلاة الجماعة نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة أيوتكي صلاة الفجر ثم أقبل عليهم وكسو فقال أين فلان وفلان وارهب لي هبل ماء فقيل إنه ما لم يحضر يا رسول الله وعلى رسولك لو ما إيمان لغضان صلاة الصبح قال عليه الصلاة والسلام لا يتخلف عنها إلا منافق فكم منا اليوم من الدعاة وطلبة العلم فضلا عن عامة الناس من يتخلف عن صلاة الجماعة في الفجر إمسا ما أنت ضد دعوة نسبة شيئا يضد علمك ضلبيا صلاة الجماعة كهري وأن لا تكنهين aan masaajidka aan ku tukanahay haddaanay toobad keenin ka qaday nuurka dhammayska tirag ee nebi maxamed uu yidhi calayhi asalaatu wasalaam bashir ilmashaahira fi dulam biاnnuuri ila almasaajid biاnnuuri اtaami yowma alqiyaama bashir almashaa'iin kathiiru almashir bashir ilmashaa'iina fi الظulam صلاة الصبح ومجد لكم كذلك صلاة العشاء بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه الترمذي هذا قبل شاريسا كوا إن بدن واختيابا قدعر كأي مقدقة مساجد حقه ذا الصعدة سيلاهي وعا قدار وجمع وقيت قلال نور نميسترا ويهليان يوم القيامة لقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق رجالا على بيوتهم حنين محمد كهميي إنه الرجل قريوده كسوقبه ماذا صنعوا ميزين يستين رقص سوح بي حدين مدد بي اللايين أبدا دم بقود محوها إنما ذنبهم ما يفعله غالب الناس اليوم دم بقود محوها waxaa maanta muslimiinta badankoodu ay samaynayaan atakhalufu can salaati ljamaca weliba salaaddii kamay tegin maa taraku salaa laakiin takhallafu can ljamaaca jamaacadii bay ka hadheen guryahooda ayay ku tukadeen markaasaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku hamiyey inuu salaatu ljamaaca cid kaga tago oo nimankaa guryahooda uu ku soo gubo هذا يدل على أن التخلف عن صلاة الجماعة ذنب عظيم تصوحي تسنسى صلاة الجماعة ولقهرها إلي تهي الذنب آدي آدوي وأنا هاي ولا ليال سمات ينوف الله يسلم أكو هدو صلاة فرلك جمع هي مساجدك وقو إلى اليوم خيرك كلنا وإلى لنيا دون شك ولا ريب ثم ياشا يو إلى لنيا وحنقون يا قف istiqaamada iyo toosnaanta uga badsada dadka kale wayasdaadu bidaalika iimaan iimaankiisa ayaa kordhaaya tallaabo kastoo u qaado darajo ayaa kor loogu qaadaya dembina waa lagaga dhaafaya ka gurigiisa iskaga tukanaaya miyuu la mid noqonaya intuu masaajidka ku jiro salaadda uu sugayo ajar salaadeed baa loo qoraya marka salaadda uu ka baxo inta uu joogaanuu ku tukaday inta aanu weysa jabin malaa'ikatu raxmaan baa u ducaynaysa markaa khayr intee leeg buu ka qaday daaka aladii yusallii fii beyti kaa gurigiisa iskaga tukanaya salaatu jamaaca ka hadhaya waxaad ku dadaashaa annawaafil salaadaha sunnayaasha laa siyama rawaatib wuxuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam man sallaa fi lyowm inatay cashara rakca tatawucan hayra fariida bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofka maalintii tukada labaiyo toban ragcadood sunno ah oo aan fara lahayn ilaahay subxaana wa tacaala guriguu jannada uga dhisa afar ka horreeya duhur iyo laba ka dambeeya laba salaada subax ka horreeya iyo laba maqrib ka dambeeya iyo laba cishaayi ka dambeeya labaiyo toban ragcadood beytun fi ljanna fii kulli yowm maalin kastood ilaaliso waxaad odhan doontaa farabadanaa guryo aljannatu awsac yaa cabdallah wa arfac mimaa tatasawar jannadu waa ka ballaadhan tahay waana ka sarraysaa waxaad sawiranayso qaala allahu tacaala falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahu min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun wa qaala fi lxadiidi alqudsi acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أيها العبد المسلم اسأل نفسك أي أثر تترك رمضان في نفسك كل منا هو يدي نفسيس راد نوعي رمضان نفسيس هاي كتكت هل ازددت منها إيمانا وتقوى وخشوعا واستقامة وحرصا على العبادة وتوبة وإنابة إلى الله ما كرست إيمان يا لك عبس يا توصنان بعد رمضان يا خشوع يا الدلالة كد يا أعماش صالحة يا خلت يا الدنب ومركي بعد كتوبة كينس سيلاود إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون رمضان وشجرة فانظر يا عبد الله أي شجرة شجرتك رمضان وجيد وحد يكتان جيد كاق وجيد كيد هل هي شجرة أثمرت لك ثمارا طيبة نافعة ما هي جيد كاق وجيد كو مدهي مدون أكثر أو احتر له وهتكون انتفاع له يسجد كاق وجيد بلا مدعاء لا ثمرة له أما يثمر لك الحنظل والشوق مدعاء كقوصنة سواء قضح iyo unuun ama xabxabdameeraad qaraadh iyo qarmuun iyo waxaan loo oonsana laa barakata walaa khayra fii cibaadatik in lam tatruk fii nafsika ahara cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga aad ramadaan ku dadaashay baraka iyo khayr kuuma leh haddaanay raad fiican kaaga tegin raad fiican haddaanay kaaga tegin bacda ramadaan markaa xaalkaaga bacda ramadaan isku qiimee isaga ayaa miisaan u ah ramadaan dhexdeeda sidii aad ahayd iyo in lagu aqbalay iyo in kale ayuha almuslimuun tacallamnaa fii shahri ramadaan duruusan ayiba naafica muaira bisha ramadaan dhexeeda waxaynu baranay casharo wanaagsan waxtar leh oo muaira qofkii ilaahay uu ku anfacayo tacallamnaa minha sabra waxaynu ka barannay sabirka waa inagaa maalinda waagu markuu bariyey ilaa qoraxdu ay dhacayso waxbana aan cunin waxna aan cabin limaada liajli illaah yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli buuri ilaahi subxana watacaala waxaynu ka barannay inaynu ku sabirno aacada habeenkii o dhan waataa la taagay saaca awiila ayaa la taagay oo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa loo jeedaa qiyaamu leyl waataa lagu sabraya qira'aة الqur'an والducاء bkhushuuci وataضaruci وatadaluli واstikaana waataa lagu sabraayo badl اlmaal xooli in la bixiyo kam naصbir fiiha min almacaasi inaysan macaasi ka sabrayn ciddii ilaahay u waafajiye indhahaagii baad laabaysa dhagahaagaad ka ilaalinaysaa xuma inaad ku dhegaysato oo afkaagii baad ilaalinaysaa ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه تسمر البقور تعالى قف كان كتقين هذا الكبادل كا يبادل كالسمين تنسى إلهي باهي وما قضوه إنه كتقو وحعني يوحو عبي وحلو باهي ولا ليال عشرة يدروس النوع عاسى إنه عمل قلنا بعد رمضان رمضان ما كيبحوه oo cuntadu ilaahay loo xalaaleeyey ayaynu ilaahay daraaddii uga tagnay fii nahaari ramadaan sooma waxa ilaahay naga xaaraantimeeyey oo dhan fii saa'iri alayaam maalmaha kaloo dhan ilaahay daraaddii saasoo kale aynu uga tagnay oo casharkaa ramadaan aynu ka baranay sabirka daacaadka lagu sabrayo maalmaha ramadaan ka dambeeya ilaa nihaayati alxayaa ilaa noloshu ay dhammaanayso bisha ramadaan walaalayaal aynu ka baranto wallaahi laa khayra fii man laa yatacallam min ramadaana shaya khayr ma laha qofkaan ramadaan waxba aan ka baranahayn oo aanay sabab ugu noqonahayn an yuslixa xaalahu bacda ramadaan inuu xaalkiisa wanaajiye ramadaan kadib bal wada fara badan buu ilaahay soomka ramadaan inagaga daweeyey xan iyo isku dhir iyo cay iyo aflagaado kacraadooda iyo sharaftooda meel lagaga dhaco ilaahayna uu kaga daweeyey qaad iyo sigaar iyo masaa'iba tatra masaa'ib fara badan war balwadi yaan dib loogu noqonin balwadi yaan dib loogu noqon oon cibaadadii iyo khayrkii ramadaan iyo tawbadii aan la khasaarin yaan laga mid noqonin kuwa khasaaray ilaa wii fatanqalibuu khaasiriin khayrka iyo wanaaggaa la joogtay wallahu aclam sal allahu calaa nabiyina muxamed